gudoomiyaha xaafadda bandarqaasim ee magaalada boosaaso oo kaashanaya bulshada xaafadda ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey xaafadda bandarqaasim ujeedka ololaha ayaa ah in kor loo qaado bilicda iyo nadaafadda xaafadda gudoomiyaha xaafadda bandarqaasim cabdimahad maxamed ayaa ka waramaya ololaha nadaafadeed waxaan ku jirnaa shaqadeena maalimaheed ee qaybta nadaafadda waxaan ka shaqeynaa nadaafadda ama si joogto ah waxaan jecelnahay bulshada inaan had iyo jeer badqabkooda iyo caafimaadkooda aan ilaalino aad baan ugu mahad celinayaa tiimkii la shaqeynayo oo ah tiim tawakal dowladda hoose waxay diyaar u tahay shaqo walba inay qabato oo xaggeeda qabyo ka ah wax walbo qabyaan inay dhammaystirto diyaar bay u tahay annaga xaafad ahaanna waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan had iyo jeer ka shaqeynayno horumarka xaafadda iyo iyo iyo koruqaadista bilicda xaafadda waxaana ku guda jirnaa inaan meel walba oo wasaqa inaan qashin qashin ka qaadno si aan u helno badqab caafimaad shaqda intay kuu dhowdahay bal cudur kuu dhow yahay insha allah bidnillahi kariim waxaan jeclaan lahayn in ay dadka xaafaddan ilaaliyaan qashinka iyo meelaha ay dhigayaan ka fiirsadaan ee meelaha loogu talagalay ay geeyaan ay u dhiibaan shirkadaha nadaafadda khuseeya alaamin oo kale si ay iyagana uga qaadaan magaalada ee u gudbiyaan meel fiican meelihii loogu talagalay si ay ugu geeyaan intaa kadib waxaa kaleetoo ku jirnaa bilicdii iyo dhireyntii xaafadda waxaan bixinaa dhirtii waxaan u qaybinaa xaafadihii iyo guryaha siday u beertaan guri walba sidii geed loogu beeri lahaa waana bixinay waana siinay dadka qayb qaybta kaleetana insha allah bidnillah alkariim waa ku tala jirnaa waana siinaynaa wixii u baahan dhir mid ka mida bulshada magaalada boosaaso ayaa bogaadiyey ololaha nadaafadeed maanta waxaa nadaafad muddadaanba soo noqnoqonaysa noogu yimi gudoomiyaha bandarqaasim gudoomiye mahad waxaa xaafaddii aannu aad iyo aad u bogaadinaynaa ama soo dhowaynaynaa oo aad u bogaadinaynaa nadaafadda iyo dardargelinta nadaafadda iyo laamiga iyo waddada iyo xaafadda waagii hore qashinka waa naloo keeni jiray maanta waa qashin laguma raago wakhti kasta waxaa diyaar u ah dowladda hoose oo aan iyaduna aad u hambalyaynayo maamulka cusub ee dowladda hoose gudoomiyaha xildhibaanada ololahan ayaa qayb weyn ka qaadanaya bilicda xaafadda bandarqaasim ee magaalada boosaaso iyadoo sidoo kale laga hortegaya xanuunada ka dhasha nadaafad darada